beeralayda yar-yar waxay la soo talinaysaa garo xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
innaa lilahi wa innaa ilayhi raajicuun marka ugu horeysa waxaan halkan rabaa inaan tacsi uga diro anoo ku hadlaya magaca jaaliyadda koonfur galbeed ee london waxaan tacsi tiiraayala u dirayaa dhammaan dadkii ku geeriyooday weerarka wuxuush wuxuushta ay geysatay oo ma aragtay xanuunka badnaa oo dadka aan waxba galabsan meeshaas naftoodii ku waayey dhammaan dadkii soomaaliyeed hadday ahaadaan mas-uuliyiin iyo hadday ahaadaan shacab dhammaantood waxa waaye waxaan u dirayaa tacsi eeladooda innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun marka xigta waxaan jeclahay inaan si gaara tacsi ugu diro qoyskii eheladii uu ka geeriyooday wasiirkii wasiiru dowlaha borey maxamed xamza sabri imaan allaha naga wada siiyo wayna taabatay xanuunkaas gaar ahaan ilmihiisa iyo iyo familkiisana tacsiyaan u dirayaa di aad ayaan maaragtay murugoonnay uga naxnay uga xanuunsanay xanuunka na aan la qaybsanaynaa familka sidoo kale waxaan tacsi u dirayaa xubnaha golaha wasiirada ee dowladda federaalk soomaaliyeed innaa lilahi wa innaa ilayhi raajicuun xaqiiqada jirta horta waxay tahay qofka bini aadamka sensigiisa inuu isweydiiyo hadday horta arrin hadday dhacdo ay soo noqoto ay masna soo noqoto ay masna soo noqoto waxaa loo baahan yahay tilaabooyinkii looga hortegi lahaa mar walba inay diyaar yihiin annaga waxaan la fajacnay oo la yaabannahay ilaa haddoon isweydiinaynaa inta hotel ee muqdisho ku taal hotel aan la taarget garaynin ee aan la weerarin ma jiro ayadoo taas ay jirta haddana waxaa ma aragtaye isweydiinaynaa micnaha maxay ku dhacday in qaraxyadan muqdisho gudaheeda ayaa lagu diyaariyaa la sheegayaa sida wararka aan ku helayno dadka isqarxinayo ee maaragtay al-shabaabka ah ee maaragtay dhibaatada shacabka u geysanayo waxay ka soo baxayaan guryo muqdisho dhexdeeda ku yaala ama bannaanka muqdisho ha ka yimaadaani marka waxaa lala yaaban yahay sidee ku dhacaysaa micnaha in maaragtay wax laga qaban waayo in hay-ad amniga quseeye intelligencygii dowladda hay-adaha amniga quseey inay information ka helaynin inaysan ka hortegaynin weeraradaas marka tuun iyo shaki wuu imaan karaa dadka siyaasiyiinta qaarkood aan la sheekaysto waxay leeyihiin waxaaba suuragal ah dad maaragtay la shaqeeya inay jiraan dad howlahaas u fudaynaya inay jiraan baabuura laga soo buuxinayaa qarax hoteela la keenaya waa lagu garaacayaa kadibna ciidan oo oo dableya gelaysa kadib waxaa laleeyahy dowladdiiyaa soo gurmatay meeshii waa lasoo afjaray taas ma soconayso taas mid aan aqbali karna ma ahan maalin walba in mas-uul sharaf leh mas-uul wax dhaxalgal leh inuu nooga dhinto maalin walba qof soomaaliyeed dhalinyaro soomaaliyeed hooyo soomaaliyeed oday soomaaliyeed inay meesha ay nooga dhintaan dadkeena midaan aqbali karna ma ahan dowladda xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha ka yahay ra-iisul wasaaraha waxaa looga baahan yahay in isbeddel laga helo inay isbeddel suubiyaan in xoogga ay saaraan amniga sababtoo ah amni hadduusan ka jirin meesha waa dhibaato magacuyeel may noqonaysaa dowladda marka waxaan ugu baaqayaa gaar ahaan hay-adaha amniga waxaan ugu baaqayaa inay samaystaan capacity oo maaragtay looga hortegi karo waxyaalahan qaraxyadan soo laalaabtay haddaan tusaale ahaan soo qaato waxaan ku dhiirigelinayaa weli oon u sheegayaa gaar ahaan hay-adaha amniga qusey okay gaar ahaan wadamadan maxaa la yidhaahdaa aan hadda madan hormaray waxay leeyihiin nidaamyo badan ay wax ku ogaadaan dowladda soomaaliyeed lacag dhaqaalo la-aan maahan ma awoodi waayeen inay ay sameeyaan system communicationka gaar ahaan oo teleefonada hadda wax lagu ogaanayo kale la dhegaysanayo kale informationka dadka la dhegaysanayo kale shirkadaha telefoonada maaragtaye gada simkaaryada in sharci laga soo saaro ma samayn karleyihiin in intelligenciga horumariyaan si xogta lagu ogaado oo kortag loo sameeyo taa mi ay ku adkaatay waxaan weydiinayaa su-aashaas eh, eh, hay-adaha quseeya eh, arrimahaas ee dowladda federaalk soomaaliya ka tirsan madaxdooda markaan kaasoo dhex galo een, tan iyo markii ay burburtay dowladii federaalka dowladii dhexe ee soomaaliya ma jirinba hay-ad sidaas u u tayeysan ee dalka ma aaminsan tahay in lasoo celin karo nidaamkaasi mar kale waa la soo celin karaa waa la soo celin karaa Een, dowladda federaalka hadday xoogga saarta arrintaas kala kaashato bulshada caalamka waxay oo maaragtay eh, oo oo- oo arrimaha suurageli kara intelligenciga midda kale eh, haddii loo baadan way soo iibsan kartaa dowladda dhaqaalo la-aan ma ahan Qi- wax oo qiimo badan ku baxayana ma ahan macnaha waa arrin murugo leh in dowladda aysan xoog xil weyn iska saaraynin amniga muwaadiniinteeda arrin aad iyo aad looga xanuunsado waaye waana arrin u baahan in banaanka lasoo dhigo laga hadlo oo xataa do- dowladda aan su-aalo ka weydiino haddaan fursad u helno ciidamadan fara badan oo amisom ka tirsan ee jooga soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ayaga xitaa waxaa lagu eedeynayaa in aysan een, doorkii ay ku aadanayd amniga sugitaanka amniga aysan waxba qabanaynin ma aaminsan tahay arrintaas inay jirto
waxyaalo badanaa jira oo suuragal ah waxyaalo badan oon aaminsannahay oo suuragalaa jiro haddaan tusaale aan soo qaato hadda een, waxaan ku jirnaa bish bil barakaysan oo ramadaan Eh, qof walbaa og in bisha ramadaan eh, nimanka nabaddiidka ah ay weeraradooda ay ay ay ay xoojiyaan ay saa'id ay ka dhigaan meelo badan ay taarget gareeyaan waa la ogyahay maxaa looga shaqayn la'yahay maxaa ma iskaashi loola samayn la'yahay hay-adaha amniga dhexdooda maxay u wada shaqayn la'yihiin midda kale een, een, een, amniga gudaha mar walba waxaa maaragtaye wax ka qaban kara dadka lokolka ah dadka soomaaliyeed amsom waa ciidan meel iska degan amsom wixii oo, oo technical support way, way, way ka heli karaan haddii loo baahdo marka waxyaalo badanaa jiro oo xataa waxaan is, annaga isweydiinay dadka shaqooyinka loo dhiibay oo maaragtaye arrimahaas mas-uulka ka ah miyaan lahayn capacitigii ay ku- ay ku shaqayn lahaayeen ama xirfadii ay wax ku qaban lahaayeen waxaa suuragala masuul dhigo wiil ku yimaado ama qaab kale ku yimaado nin jecleysi iyo saaxiibnimo ku yimaado marka ma suurogelayso in shaqadiisa uu uu ka soo baxo sidii looga baahnaa uga soo baxo ma suurogelayso taana waxay sabaysaa khasaaraha mar walba inuu bato joogto noqdo meel walbana la taarget gareeyo